may kama warqabin aniga norwe bay ku duushaan bal dowladdii aqbashayna j- hay-addii aqbashay iyagana weydii waxa dhacay Ee, arrintan waxay hoos timaadaa wasaaradda amniga wasaaradda amnigana waxaa ku jira ee, nisa waxaa ku jira immigrationka waxaa ku jira booliiska arrimaha dibaddu wax- wax kalama socoto qof soo celintiisa okay norway baan tegey waxa la ii diiday sharcigii dowladda soomaalidu siday norway ugu qasbaysaa inuu inu- in- inaan joogo waddanka bilmathal waddanka norway ka soo qabo waxaa la yidhaahaa ma huba nambarka laakiin nambarka la isticmaalaa waxa weeye eh, soddon kun oo qof inay joogaan soddonkaa kun oo qof laba boqol baan haysan sharci L- so- lagama hadlaayo soddonka kun waxaa laga hadlayaa labada boqol ee sharciga aan haysan marka horta arrintu eh, programkeegu waa sidaa maaha dad taa- tu- kumanaan soomaaliya iyo waxaas oo oo ay leeyihiin dowladahaasi hana laga kaxeeyo Eh, maaha Eh, waxa qaxootigu markuu baxo wuxuu yidhaahaa waddankan ka tegey wuu hallaysan yahay nabadgelyadaydu ma fiicna waa laygu dilayaa anigu waxaan leeyahay soomaaliya way fiican tahay horaan u soconnaa waan iska celinaynaa argagixisada waddanka iyagaan dhisanaynaa